Gudoomiyaha Guddiga Qaxootiga iyo Barakacayaasha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ay weheliyaan Waaxda Dhulka Maamulka Degmada Baydhabo iyo mas'uuliyiin ka tirsan hay'adda UN iyo AFOD ayaa xarigga ka jaray saddex boqol afar iyo toban guri oo loo dhisay dadka barakacayaasha ah ee ku nool kaamka barwaaqo. Gudoomiyaha Guddiga Qaxootiga iyo Barakacayaasha Koonfur Galbeed Cabduqaadir Cali ayaa faahfaahin ka bixiyay saddex boqol afar iyo tobankan guri ee xarigga ay ka jareen.
shan boqol iyo afartan iyo shan communal ah oo guryo yar dhistay laha ku bilaabo lama kun labaatiyo lamadii ilaa lama kun labaatiyo afartii oo musquloo joorleeyin oo guryahaasiiti adkaysan anle iriida roobkan anle yar dhisen oo dadkana geedka annagati hoy iyo isticmaalaan oo eediyo eedna anka noolaadan gudaana lanshaminday wal kasta walaagii aasaasiga ahna oo markaasayti ahna lan la weydiyahay hadda wali la wareejiyahay afar guri kuwaasoo lansuubii masharaaf biireebka ah iyo fuustooyin oo biyogaas an ka dhiyaayan oo keed an ah macnaha waa qaab cusub oo hay-adda ka darti oo afoodna eed iyo eedan ka ammaananta Eh, waa qofka madii shaqo wanaagsan use gobada eh, way ka ammaanee laakiin qofka haddii shaqo wanaagsan aan qabanay qof ammaana male shaqooyinkan wali nagadeena iyo qobadan in un aan weerna hay-ado dadka mas-uuliyiintan kagu weyn oo maalgashiga suubiyan in han daawasha tagaan iyo aragaan unana ka dowlad ahaan wali mara ku ana shaqada iyo qobadan in ata shaqada sidii lanka talagalay oo geedkan dowladana ka qanacsanta dadkana ka qanacsiyin maadaama dadka inta la sheanay wakiilku edna maamulkana galanweyn ku jeysadi dhanka waaxda dhuux waaxda khaasatan wala mahadnagaanay xafiiska gudoomiyaha degmada Dhismayaashani ayaa waxaa qayb ka ah xafiisyo iyo xarun loogu talagalay in barakacayaasha lagu baro xirfadaha ay ku shaqeystaan.